inna lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun meeshaan aan joognaa waa meel qabuurihii kismaayo ah sababta aan u joognaana waxaa weeye falkii fulinimada ahaa ee xala dhacay marka marka ugu horraysa waxaan u tacsiyeynayaa eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen ciidamadii amniga oo uu ku jiray taliyihii amniga ee kismaayo falkii xalay foosha xumaa ee loo geystay baan ka tacsiyeynayaa uga tacsiyeynayaa waxaan kaloo u tacsiyeynayaa dhammaan ciidamada amniga jubbaland meel kasta ay joogaan waxaanna uga tacsiyeynayaa geeridaas naxdinta lahayd ee xala dhacday oo falka fulinimada ahaa ee nimankaas soomaali diidkaa oo islaan diidkaa ay fuliyeen waxaan kale oo aan rabaa inaan ummadda u sheegno nimankaasu hadda wixii ay fali lahaayeen horay bay soomaaliya ugu faleen ama shaar ha gashado ama ciidan ha ku dhuunto waxa weeye hadda waannu iska warqabnaa insha allaahu waxaana ka soo bixi doona tillaabo aan naxariis la-aanta ay wax u samaynayaan tillaabo aan naxariis lahayn baa ka soo bixi doonta insha allaahu waxaan rabaa marka inaan shacabkan idhaahno war ummadda soomaaliyeedey waxayna haysta waad aragtaan waxayna haystaa waxa weeye nimankaa kooxda oo aan hadda aan ku tilmaannay calaamadahaas aan qof biniaadmiya lagu tilmaami karin waxaan leeyahay aan iska kaashanno hana loo diyaar garoobo sidii nimankaa inta laysaga kaashado wax looga qaban lahaa ummadda islaamka ah ee ay maalin walba dhibaateynayaanna looga joojin lahaa waxaan is leeyahay qaar baa jira ama qabiil ha u waxeeyo ama ha u waxaysta si kale hadda guryahooda iyo xaafadahooda ku haya waxaan leeyahay kuwa ku hayow kan waantow ku quusa falka xala dhacay ninkii isku daya inuu qariyaa ama uu qabiil ku qariyo ama mabdac ku qariyo waxaan u sheegaynaa inuu la mid noqon doono tillaabada laga qaadaa isagana laga qaadi doonaa